bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watarda waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratu towba waxaanu ku joogaa aayadda afartanaad ee suuradda lafteeda allah waxau ihi subxaanah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون هذه الآيات waxaa allahu ku tilmaamay تبaaraka وتaعaalى تaxriimu تولي الكفاar walow kanuu أulي qربى xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey gaalo in sokeeye iyo weli laga yeesho walow haba kuu dhowaadaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tusaale u soo qaatay gaalo kuwii inoogu dhowaa usuul iyo furuucba hadday asalkii iyo waalidiintii yihiin iyo hadday furuucdii yihiin iyo waxa weeyaan haddii ay yihiin xawaashi iyo dadka kugu xeersan ee walaaladaaya waxaa kaloo aayaadkan allah uu ku tilmaamay fadlullaahi cala almu'miniina binnasri cala alacdaa wa khusuusan yowma xunayn ilaahay tabaaraka wa tacaala fadliga uu ku galladaystay mu'miniinta markuu uga hiiliyey cadowgooda gaar ahaan maalintii xunayn laqad nasarakum allahu fii mawaatina kasiirati wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-a waxaa kaloo aayaadka ku sugan taxriimu dukhuuli lmushrikiina alxaram xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyey gaalada mushrikiintu xaramka inay soo galaan yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada waxaa kaloo ku sugan aayaadkan addacwatu liqitaali lmushrikiin qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun waxaa kaloo ku sugan aayaadka alraddu calaa dalaalaati almushrikiin binisbati alabnaa'i ila allahi subxaanah radinta lagu radiyee lagu inkirayo mushrikiinta baadiyaha ay la yimaadeen oo ah inay ilaahay u nisbeeyeen ama u aaneeyeen oo u tiiriyeen awlaad iyo inamo wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnu llah wa qaalat innasaara almasiixu bnu llah dalika qowluhum biafwaahihim yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qabl qaatalahum allahu anaa yu'fakuun waxaa kaloo ku sugan aayaadkan aklu kaiiri min alaxbaari walruhbaani liamwaali nnaasi bilbatil wa ciqaabuhum in in fara badan oo culimmadii yahuudeed iyo cubaadii nasaare ka mid ihi ay xoolaha dadka baatil ku cunayaan iyo cuquubada ka dhalanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari walruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbatili wayasuduuna can sabiili illah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cidaة الشhهوur عinda الlah والأshهر الxرم وتلاacب الmuشhrikiina bذlik tirada ay leeyihiin biluhu ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa oo bilaha carabigee alأshهر الqamariya oo labiyo toban ah iyo afar ka mid ihi inay xurmo gaara leeyihiin iyo nimankii mushrikiintu siday xurmadaa ugu xadgudbi jireen ee siday doonaan uga yeeli jireen ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaabi illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum dalika addiinu alqayimu falaa tadlimuu fiihina anfusakum إلى qwlه تaعالى إنma النaصيء زiياadة في الكفر يضل bه الذين كفروا يحiluuنah cاamا ويحarimuuنah cاamا waxaa kaloo ku sugan aayaadkan الامر بالجهاد والتحذير من تركه والتذكير بنصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزه الغار ilaahay muuminiinta inuu faray jihaadka ilaahay jidkiisa ay ku jihaadayaan ugana digay inay dayacaan dagaalka alle dartii ay u dagaalamayaan waxaan u xasuusiyey guusha ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam uu u gargaaray isagoo ugu gargaaray mucjisadii godkii uu galay ee jabalu thawr yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi ithaaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunyaa min alaakhirah famaa mataacu alxayaati addunyaa fi alaakhirati ila qaliil ilى qwlih tacaalى إlaa tnfiruu yucadibkm cadاaba alima wystabdil qwma غayrkm wlaa tduruuh shayئa wاllah عlى kuli shayءi qadiir إlaa tnsuruuh faqad nasrh اllah إid أkrajh اladina kafaruu ثaniya اثnayn إid hma fi اlغاar إid yqul lصaaxibih la تxزn in اllaha macna فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى وحويري يا أيها الذين كوي آمنوا رمييو laa tatakiduu haka yeelanina aabaa'akum aabbayaashiin iyo wa ikhwaanakum walaaladiin awliyaa kuwa sokeeyo oo aad soo dhowaysataan oo aad jeclaataan macnaha xigta waabay idin yihiin laakiin ha ka dhiganina kuwa aad jeclaataan oo u hiilisaan oo soo dhowaysataan oo waa bimacna almaxabati wannusra inaad jeclaataan oo u hiilisaan baa la diidayaa in istaxabbuu haddii ay jeclaadaan qaraabadaasi alkufra gaalnimada ay ka jeclaadaan cala aliimaani iimaanka istaxabbuuna waa bimacnaa axabbuu sida istajaaba ay u tahay bimacnaa ajaaba yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow laa tattakhiduu ha ka yeelanina aabaa'akum aabbayaashiin iyo wa ikhwaanakum walaaladiin wliyaaa kuwa aad jeclaataan oo u hiilisaan oo soo dhowaysataan ha ka dhiganina waase goorma in istaxabbuu haddii ay jeclaadaan aabbayaasha iyo walaaladaasi alkufra gaalnimada ay ka jeclaadaan cala aliimaani iimaanka oy gaalnimo ka doorbidaan diinta waman qofka yatawallahum ka weli yeesha kuwaas ee jeclaada huwa manku minkum xaal uu idinka idinka mid yahay fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiintae xadgudbay weeyi oo maxabbada iyo nusrada dhigay meesheedii meelaan ahayn ilan dulmigu waa wadcu shayi fii gayri mowdicih man mar waxaa la ictibaariyey lafdigeedoo damiir mufradaa loo celiyay waa damiirka ku asturan yatawallada oo huwa oo manta u noqonaya oo waman axadka yatawalla ka weliyeesha huwa manku hum iyaga minkum xaalu idinka idinka mid yahay marka marka damiirka mufradka ah manta loo celinayo waa biictibaari lafdi marna macnaha la ictibaariyey jamaca ahoo waxaa loo celiyey ismu ishaare jamacahoo fa ulaa'ika kuwaasi oo mantii buu ku dhacayaa humna waa damiiru jamac marka culimmadu waxay yidhaahdaan marna waa biictibaari lafdi marka mufrad loo celiyey marna waa biictibaari lmacnaa marka jamac loo celiyey allah waxau ihi waman axadka yatawallahum kuwa jeclaada ee soo dhowaysta huwa manku minkum xaal uu idinka idinka mid yahay fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiintae xadgudbay weeyi qul waxaa tidhaa nebi moxamedow in kaana hadday ahaadeen aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiinii iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum xaasaskiinna iyo wa cashiiratukum qaraabadiinna iyo wa amwaalun xoolo iqtaraftumuuha aad shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi takhshowna aad ka baqanaysaan kasaadahaa qiimo jabkeeda iyo wa masaakinu guryo taradownahaa aad raalli ka tihiin intaasi hadday ahaadeen sideeddaasi axabba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiinna oo min allaahi xagga alle laga jecel yahay oo looga jacayl badan yahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa looga jacayl badan yahay iyo wa jihaadin jihaad fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu jihaado kuwaa haddii looga jacayl badan yahay hee fatarabbasuu suga waxa idinku dhaca ee ciqaab iyo cadaab caajila ah xataa yaatiya allaahu ilaahay uu ka keena ilaa inta uu ka keenayo ama kala imanayo biamrihi xataa yaatiya allaahu ilaa ilaahay uu kala imanayo biamrihi amarkiisa oo jamalku siduu futuuxaadka ku tilmaamayo ah ama fatxu maka ama cuquubo caajil oo deg deg ah wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee faasiqiinta ah daacada rabbi ka baxday daacad ka baxana waxaa ka mid ah dee taqdiimu dunyaa cala addiin adduunyo oo diin laga doorbido ayaa daacad ka baxa iyo fisqiga ugu weyn ka mid ah halkan waxaa ilaahay ku tiriyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee adduunyo la jecel yahay ay ka koobnaayeen oo sideed ah marka hore usuusha iyo ciddaynu ka soo jeedno aabbayaashii iyo awowyadii ah marka xiga furuucdii innaka inaga tafiirantee aynu dhallay oo abnaadii iyo inamadii iyo hablihiiba ah marka saddexaad xawaashidii iyo qaraabadii inagu xeersanayd ee walaalihii iyo habla iyo inamaba iyo haweenkii oo ooridii iyo dumarkii la qabay ah intaa marka laga yimaado asal iyo farac iyo oori iyo ubadba xigtadii kalena waa la tilmaamay oo qaraabaadkii kale ee tolkii iyo waxa weeyaan xigtadii ah iyo xoolihii la kasbaday waxaa la yidhi waxaa loo raaciyey iqtaraftumuuhaa waa xoolo aad ku dhidideen oo ku dhibaatooteen oo xoolaha si sahlan uun kuu soo gala adoon ku dhididin dee waxaa laga yaabaa inaanad aad u sii jeclaan oo tacabba kaagama bixin laakiin xoolahaad ku dhibaatooteed ku dhididay ee dhididkaaga ku keentay dee waad ku tacalluqasa waad jeceshahay wa tijaaratun takhshawna kasaadaha iyo ganacsi aada isleedihiin way idinku fadhiisanba oo idinka bixi mayso oo way idinku qiimo jabi oo cidibo kaam idinka odhan mayso iyo wa masaakinu taradownaha guryo aad jeceshihiin oo raalli ka tihiin bangalooyin iyo dabaqyada aada isa saarteen ilaahay waxau idhi intaasoo dhan waa sideed shaye haddaad intaa ka jeceshihiin alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadka waxaa idinku dhaca suga way idin arkiye waa goodi iyo hanjabaad oo fatarabbasuu waa amru tahdiidin wa waciidin wa takhwiif waa amar cabsigelin iyo hanjabaada suga waxaa idinku dhaca ilaa ilaahay amarkiisa uu keenayo amrullahna jamalku waa ka yidhi ama waa fatxu maka ama cuquubatun caajilatun aw aajila ama waa ciqaab degdega ama u dambaysa halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa adduunyo qiimahay doonta ha yeelatee adduunyo diin laga hormarin karaa inaanay jirin haba yaraatee oo markay kuu gudboonaadaan diin iyo duunyo mar walba diintaa horraysa oo mudnaanta iyo horumarinta leh jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa wa haadihi alaayatu tadullu calaa annahu idaa waqaca tacaarudu bayna maslaxatin waaxida min masaalixi iddiin wa bayna muhimmaati ddunyaa wuxuu yidhi aayaddani waxay si toosa u tusinaysaa oo ku cad in marka ay iska hor yimaadaan hal maslaxo oo ka mida danaha iyo masaalixda diinta iyo adduunyada masaalixdeeda iyo muhimaadkeeda ugu waaweyn oo fara badan yacnii muhimaadkii adduunyo kuwii ugu mudnaa ee ugu waaweynaa iyo hal maslaxo oo diineed markay labadaasi iska hor yimaadaan wajaba tarjiixu diini cala addunyaa waxaa waajib noqonaysa diinta in laga hormariyo dunyada liyabqa diinu saliimaa si diinku u ahaaduu baaqi ugu noqdo mid kuu nabadgalay oon kaa dhaawacmin qofka nasiibka lihina waa kaa waa ka diintiisu u hadho walow adduunyadiisu haba ka dhaawacanto waa la helaa adduunyo diinse dee lama helo hadday ku dhaafto saaxibu wajhi nahaarna wuxuu odhanayaa haadihi alaayatu lam tatruk liaxadin xadan min xuduudi ddunyaa yu'hiruhu cala addiin walaa majaalan lidiraabi alyaqiin wuxuu yidhi aayaddani haba yaraatee qofna ugamay tegin dheef ka mida dheefaha adduunyo oo ay u bannaan tahay inuu ka doorbiduu ka hormariyo diinta wax haba yaraatee majaalna ugamay tegin yaqiinta qofku inay gilgilato ama uu cabsado ama uu ka taradudo talow maxaad hormarisaa maxaadse yeeshaa oo diintu waxay qadcisoy goysay si kama dambaysoon ku noqnoqod lahayn diin iyo duunya hadday kulmaan inaanay arrintaasi gorgortan iyo hadal lahayne diinta laga hormarinayo adduunyada allah waxa u ihi laqad nasarakum allah wallaahi laqad nasarakum waa idiin hiiliya allahu alla wuu idiin hiiliya fii mawaatina meele ayuu alla idinku hiiliya meelahaasoo kahiiratin fara badan oo bederba ka mid tahay walaqad nasarakum allaahu bibadrin wa antum adilla wa yowma xunayn maalintii xunaynna alla waa idiin hiiliyey oo nasaradaa hore aad ku tacalluqiso ama aad u soo qadarto ficil darafkan nasbinayo oo uu ku tacalluqo oo wadkur xusnabi allow yowma xunaynin maalintaa xunaynna xus markii alla idiin hiiliyey id wakhti xus ka beddel yowmka oo wakhtigaasoo acjabadkum ay idin yaabgelisay kasratukum farabadnaantiinnu oo falam tuqni dabeed aanay waxba ka tarin ama aanay idin deeqin hiya kasradii cankum idinka aanay idinka deeqin shay a waxba wakhti inta farabadnaantiinnii aaday idiin cajabisoo la dhacdeen oo la yaabteen dabeed falam tuqni farabadnaantaasi aanay idinka tarin cankum idinka xaggiinna shay a waxba oo wadaaqat ay cidhiidhiyoontay calaykum korkiinna ay ku cidhiidhiyoontay al ardu arladii bimaa raxubat maca ruxbihaa maad waa masteriyo ballaadhkeeda iyadoo lala qabo arladu intay ballaadh iyo baaxad lahayd ay idinku soo cidhiidhiyoonto meel alla meelaad u carartaan oo u ciirsataan weydeen summa wallaytum dabeed aad jeedsateen mudbiriina xaal aad tihiin kuwa dhabar jeediyey oo jabay waxaa la tilmaamayaa waxa weeyaan waa qitaalkii nimankii reer hawaasin uu la galay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo sanadkii sideedaad ee hijrada nebigu sala allahu calayhi wasalam maka markii uu furtay isagoo toban kun oo nin oo saxaabi oo ansaartii iyo muhaajiriintii ka midii ay la socdaan ee gaaladii quraysheed laga guulaystay xaruntoodii iyo caasimadoodiina la qabsaday makana la furtay ayaa nimankaa reer hawaasin oo yidhi waxa weeyaan nebi moxamed halkan uu inoogu iman haddaynu inakuna ku duuli weyno kuwaas ayaa markaa uu diyaar garoobay rasuulku halkooda in loogu tago oo lagu duulo iyadoo laysku helay toggaa xunayn la yidhaahdo oo maka iyo daa'if u dhaxeeya nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam waxa uu watay labiyo toban kun oo nin toban kun oo saxaabadii hore horeba ula socotee maka uu ku furtay ah oo ansaar iyo muhaajiriina iyo laba kun oo nin oo muslimatulfatxi raggii maalintii maka la furtay soo islaamay ah oo iyaguna la socda labiyo tobankaa nin isagoo wata ayuu ku soo dhaqaaqay xagga xunayn markaasaa saxaabadii qaarkood waxay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma min qila alla ilaah maanta yaraan iyo fara yaraan laynooga qaalib noqon maayo yacni maanta waynu fara badannahay